waxa weeye waxaan utacsiyenayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed runtii ku nafweeday weerarkii argixisada ahaa arxandarrada ahaa shalay qeybaha bulshada cid walba isugu jiraan waxaa kamida weriyaal waxaa kamida siyaasiyiin waxaa kamida musharaxiin waxaa kamida muxuu ahaaye salaadiin waxaa kamida ganacsato cid aan meeshaas wax kusoo gaarin ma jirto inta aan maqlay weli dhimashadii muxuu ahaaye lama soo koobin taraa guud muxuu ahaaye runtii runtaa waa meeshaan deganaa anugu laga hadda shan cashan joogaa xamar runtii waxa weye waa nasiib daro xilligan kolley waa la filahayey muxuu ahaaye inay argagixisada kor u qaado weeraradeeda maamulkana mas-uuliyad weyn baa ka saaran maadaama lagu jiro muxuu ahay xilligii doorashooyinka amniga in lasii xoojiyo waana ku talinaynaa amniga hadda in lasii xoojiyo nabaddiidkuna waxa weye kolley inuu carqaladeeyu doonayaa amniga magaalada runtii waa nasiib daro weyn dib weyn baa dhacay ilaahay inta dhaawacana ha u boogadhayo waxaan leeyahay muxuu ahay intii dhimatayna samar imaan halinaga siiyo waxa weeye arrintaasuna waxay ahayd arrin runtii aada u weyn bay ahayd muxuu ahay shalay wax ka dhacay meesha iyo muddaday ku jireen intuu waxay ahaayeen runtii dhib weyn waayahay weerarkan waxaa sheegtay al-shabaab waxaana lagu soo aadiyey xilli olol doorashay ka socdeen magaalada kismaayo maxaa la gudboon ayaad is leedahay laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka jubbaland maadaama la filaya in dhowaan doorashadii la qabto qabanqaabo xooglana ee ka socoto kismaayo
waxaan u malaynayaa waxa weeye laamaha ammaanku iyo guud ahaan maamulku waxa weeye uu ku mashquulay doorashada iyo arrimaha musharaxiinta iyo muxuu ahay dad badan oo iyaguna diaspora oo meesha joogay laamaha amnaanka waxaan leeyahay waa inay ammaanku uu noqdaa afar iyo labaatan saac saddex boqol lixdan iyo shan casho ma aha maalinna iyo saacadna inuu muxuu ahay meelka loo jeesto amniguna waxa weeye waa waxa keliya oo muxuu ahay dadku ay isku hadlaynayaan ama shacab ha noqdeen ama siyaasi ha noqdeen ama bulshada qeybaheeda kala duwan ha noqdeen marka shaqada waa in ay noqotaa shaqo u qeybsan oo ukala cad ama amniga muxuu ahaa inay noqdaan shaqo kor loo qaado lama amniga wada shaqeeyaan ogaadaan inuu culeys kasii badanayo qolaadana kasii badanayso mar walba oo loo sii dhawaado in doorasho loo dareero marka waxaan ku bogaadinayaa maamulku in muxuu ahay hadda aan looga garaabi karin laamihiisa amniga oo kala duwan iyo madaxdiisa oo dhammaan wada joogta iyo wasiiradiisii oo wada jooga iyo taliyaasha ciidankiisa oo nina ka maqnayn in muxuu ahaaye ay iyadoo intaasoo check pointile haddana maxay ahayde ay u suurta gasho nabadiidka inuu hoteelkii magaalada centerka u ahaa muxuu ahaye ugu caansanaa beryahan maadaama dib u habeen weyn aada loogu sameeyey in ay muxuu ahaye gudahana ugolaan qarxiyaana waxaan rajeynaynaa in muxua arrintaas fiiro gaara loo yeesho oo laga hortago mustaqbalka dhow jubbaland waxay ammaanta ugu weyn ay ku faanaysa maamulka wuxuu ahaa amniga magaalada kismaayo kaa hadday hadda wax gaaraan dhaawaca gaarana waa la dareemi karaa muxuu ahaay cawaaqibta ay leedahay